degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa in ka badan saddex boqol iyo konton qoys oo danyar ah hay-adda cumaan jaarati ugu qaybisay deeq raashiin ah oo ka kooban bur bariis sokor caano iyo timir waxaa goobjoog ahaa madasha deeqda lagu qeybinayay maamulka degmada warshiiq ee mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda cumaan jaarati cabdiraxmaan muxyidiin jimcaale oo ah wakiilka hay-adda cumaan jaarati iyo guddoomiyaha degmada warshiiq xasan maxamed axmed ayaa ka warbixiyay deeqda ay qaybiyeen ilahay fadligiis waxaa maanta noo suuro galay inaan soo gaarno degmada warshiiq waxaan soo gaarsiinay raashinkii ka yimid saldannada cumaan waxaa lagu jiraa bishii barakaysaneed oo ramadaan oo maraysa tobankii dhexe waxay aad iyo aad ugu baahnaayeen dadka halkan ku nool degmada warshiiq iyo agagaarkeeda tuulooyinka ku xeedhan ramadaankii awgiis afuray u baahnaayeen waxaan soo gaarsiinay raashinka ka yimid dowladda cumaan boqortooyada iyo shacabkaba waa u mahad celinayaan waxay leeyihiin dadaalka iyo garab istaagga aa nala taagan tihiin sanad kasta waa idinkaga mahad celinaynaa xilli loo baahnay ayuu soo gaaray raashinku waxaan guddoonsiinay saddex boqoliyo konton qoys oo aad iyo aad loogu baahnaay waxaa la joogaa xilli abaara xooluhu ay baaba'san yihiin roob la'aan lagu jiro waxaan leenahay dowladda cumaan waa mahadsantihiin jasaakum allaahu khayr ilaahay hayda barakeeyo garab istaagga ummadda soomaaliyeed masaakiinta aa u samayhaysiin oo maanta halkan ugu faa'iidaystay walaalahood sandaladda dowladda cummaan oo garab istaag u muujisay shacabweynaha degmada warshiiq kun iyo koo jeer waan ugu mahadcelinaynaa haddii aan ahna maamulka degmada warshiiq ee maanta ay soo gaartay bulshada qeybaha ku dhaqan degmada aan furintii ugu horraysay ee ka helaan walaalahood cummaan halkan waxaa ka faa'iidaystay qoysas danyar ah oo halkan aan lagu soo koobi karin oo u baahnaay inay helaan dad tiradooda gaarayso saddex boqol iyo konton ruux ama saddex boqol iyo konton qoys ayaa ka faa'iidaysta maanta anfurintan ay u sameeyeen bulshada soomaaliyeed khaasatan degmada reer warshiiq bulshada ku dhaqan warshiiq oo u baahnaayeen barnaamijkan anfurinta ah waxaanu soo xulna haddii aanana maamulka degmada dadkii u nuguulaay dadkii u baahnaay dadkii aan laysdhahayey way u baahan yihiinoo waxa waaye anfurintii oo dadkii u qalmay ayaan soo xulnay intii karaankeenna ah waa rajaynaa insha allahu tacaala inta dhimman inaan dhammaystiri doonno dadka walaalaha muxsiniinta wax soo sadaqaystan waxaan leenahay ajar iyo xasanad aan la soo koobi karin allaha naga siiyo qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ka faa'iidaystay deeqda raashiinka ah ayaa ka mahad celiyey dowladda cummaan aabba baraka soonqaadka noo soo diiqday waxay noo keentay alaab ka kooban aya nuuc timir leh caano leh bariid leh bur leh wax loontaba leh muraadadaada allaasalaan leennahay laanka qabato ha cagaaro calankooda ma dhaco ma dhaco calankooda allaahu akbar barbashbashe barwaaqayo bariid caana leh roob oo raaxa laha noo da'ay haa waxaan ku laha aya nuuc ilmaha habrowyaha odayaalka kulli wayna anficeen muraadadiinna allaa sahlo waxaan u mahad celinaynaa ciddiinna soo gaarsiisay deeqdan caana booro bariis bur sokor timir ka kooban dawladdana soo gaarsiisay oo cummaan ayaan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dawladdeenna kale oo hirshabeelle oy soo gaarsiiyeen ayagu ay soo gaarsiiyeen nana soo gaarsiisana waa u mahad celinaynaa deeqdaan si fiican waana farxad gelinaysaa waana u ducaynaynaa haddaan naha degmada warshiiq deegaanka anigoo ah hooyo soomaaliyeed degmada warshiiq noogu timideen waxaan mataqaanaa hay-adda cubbaan waxay noo keentay deeq ka kooban timir caano sokor bariid bur ka kooban annagoo masaakiina oo soonqaadkaan awoodin inaan afurno ee mataqaanaa dadka gabolkiisa cidhaha u afuraayaan ay deeq wanaagsan noo keeneen waana ku mahadsan yihiin waana u mahad celaynaa muraadka hore taam allah ka dhigo haddaanna waxaan ka codsanaynaa inay deeqda saanoo kale noogu keeni hayaan khayr allah siiyo